wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland ayaa qabatay shirweyne muhiima oo looga hadlayay ka hortaga xaalufinta deegaanka shirkan oo qayb ka ah dadaalada joogtada wasaaradda ayaa si gaara loogu lafaguray doorka odayaasha dhaqanka ee ilaalinta deegaanka waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliin iyo qeybaha bulshada kasoo qaybgalayaasha waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda deegaanka wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xildhibaano agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka maamulka degmada kismaayo odayaasha dhaqanka iyo ururo kala duwan oo ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha loo qabtay shirka faahfaahinna ka bixiyey kaalintooda ilaalinta deegaanka urur baanu samaysanay bilicsan meesha la xaarxaar nile maxamed cabdicarab baa nooga ah oday ninkan hadda nala tusaayo dhaawaca faarax baa le waa ninka guddoomiyaha ka ah meesha layaa bilicsan dagaalkaas marka lagu soo qaaday waanu la wada galay dhulkaas hadda haad weyne laga soo bilaabo ilaa bilicsan ana waxaan jeclaan lahayn wasiirada annagoo wadna inay soo arkaan dhulkaas markaan waa dhul nabad qaba dhulkiina waaba ka dhammaaday oo dee dhulkii obasiigooyinka laga dhigan jiro o dhanna waaba waaba dhammaaday oo waa la wada iibsaday laakiin siduu hadda nabadoonku u sheegay annagu dalka deegaanka ah oo aanu degannahay ama dhinac xeeb ha noqoto ama dhinacan kale ee maaragtay xaggaa wayaantii halka ha noqoto iyo waddadan dheer waxaa weeye dhulkii horta hadda aad baan ugu dagaalanay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka hadlay dhibaatooyinka laga dhexli karo marka dhirta la xaalufiyo sharcigan aad arkaysaan waxay ku saabsantahay inaan geedaha la jabin baa ka mid a qodobo ku jira markii qofku sharcigan jabiyo oo maxkamadda la geeyana qodobkii lagu xukumi lahaa maxkamaddu yaallaa xabsigii lagu xiri lahaana waa samayno xabsi weyn baan samayno reegsmaayo o dhan qaada waxaa loogu talagalay dadka khariban oo sharcigii aan fahmayn oo qaarkood dhasheen intii dowlad la-aanta ahayd qaarkoodna ay iska wareereen oo dowladnimadii ku wareereen in waxaa la rabaa reegsmaayo ama reer jubbaland saddex meelood laba xabsiga inay gashaa la rabo si loo baro sharciga iyo nidaamka iyo nolosha loo baro marka dowladdu amnigiina way u diyaarisay soo qaban lahaa kaadiriintii ilaalin lahaana way u diyaarisay maxkamadihii lagu xukumi lahaana way u diyaarisay xabsigii lagu xiri lahaana way u diyaarisay dhanka kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland mudane caydiid suleymaan xaashi ayaa sharaxaad guud ka bixiyey shirkan iyo muhiimadiisa waxaana maanta ilaahay mahaddiisa wacyiga bulshadeenna ama odayaasheenna dhaqanka ee bulshada deegaanka ee bannaanka iyo xoolodhaqatada iyo beeralaydaba ku xidhan in wacyigoodu gaadhsiisan yahay geedka in la ilaashado inay nolosha bulshadana ku xidhan tahay nolosha deegaankuna ku xidhan tahay waxaan dhisi doonaa deegaan kasta odayaasha jooga guddiyo waxaad ogtihiin deegaamada outreachka iyo iyo iyo shirarkii deegaamada aan ku dhex tegi jirnay ee bulshada la wadaagi jirnay macluumaadka ee aan dhex fadhiisan jirnay waa bilaabaynaa sanadkan dib u bilaabaynaa haddii alla idmo waxaan u malaynayaa maalintii u dambaysay fuumaa qadani loogu sameeyey meel ka shaysa shirkan oo qayb ka ah kulamada isdabajooga ee lagu badbaadinayo deegaanka jubbaland ayaa lagu tilmaamay mid muhiima oo kor u qaadi karaa wacyiga iyo dadaalada lagu xakameynayo xaalufinta dhirta iyo ilaalinta khayraadka dabiiciga